tartanka kubadda cagta ramadaan kab oo bishii barakeysneed ee ramadaan ka socday degmada guriceel ayaa lasoo gabagabeeyey dhammaan waaxaha xaafadaha ay ka kooban tahay degmada guriceel ayaa ku baritamayay koobkan oo maamulka ciyaaraha ee degmadu uu u qabtay kooxaha xaafadaha matelaya gudoomiyaha degmada guriceel faarax cabdi macalin iyo mas-uuliyiinta isboortiska iyo kuwa xaafadaha ayaa ka qeyb galay kulanka kama dambeysta ah oo lagu soo gabagabeeyey sidoo kalena waaxda iftin oo tartanka ku guuleysatay lagu guddoonsiiyey koobka ugu horeyna gudoomiyaha isboortiska ee degmada gurceel ayaa ka warbixiyey koobkan ramadaan kaab ee degmada lagu qabtay tartankii xaafadaha ee tantakii waaxaha ee degmada gurceel seereeda ayaan galabta halkan kusoo gabagabeynay tartankan oo muddo oo bil soo socday oo ramadaanka dhan soo socday ayaan galabta halkan kusoo gabagabeynay waxaana fiinan isugu yimid xaafadda dalsan labadeeda qeyb labadeeda waax waaxda iftin iyo waaxda bilan waxaana koobka guulaystay oo hantiyey waaxda iftin kaalinta kaalinta koowaad gashay kaalinta labaadna waxaa gashay waaxda bilan waxaan leeyahay iftin hambalyo waa guulaysteen waa dadaasheen dadaalkiina waa ka mirada dhaladeen sidoo kale bilan waxaa leeyahay adig sidoo kale adigana sidoo kale waa dadaasheen faarax cabdi macalin gudoomiyaha degmada gurceel ayaa soo xiray tartanka ramadaan kaab sidoo kalena koobka guddoonsiiyey goobta ayuu khudbad kooban ka jeediyey waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bahda dhallinyarada isboortiska ee degmada gurceel waxaan rabnaa galabta inaan halkan kusoo gebagabayno koobkii ramadaan kaab oo ay ku tartamayeen xaafadaha iyo waaxyaha degmada gurceel runtii waxaan rabaa inaan ku ammaano guud ahaan reer gurceel gaar ahaanna bahda isboortiska koobkan muddadii u socday waxay ahayd meelaha bulshadu ay isugu yimaadaan meelaha ugu badan waxaan galabta goobjoog u ahayn cayaar fiinaal ah oo ay isugu soo hareen waaxyaha iftan iyo bilan ee ka wada tirsan xaafadda dalsan waxaana hadda goobjoog u nahay inay galeen kaalinta koowaadna ay gashay iftin kaalinta labaadna ay gashay bilan waxaan leenahay kooxdii guulaysatay hambalyo tii laga guulaystana laftirkeedu ma guul daraysane waaxdeedii kale ayaa koobka u qaaday waxaan leenahay laftirkeedu hambalyo waxay galeen kaalintii labaad ciyaaraha oo ah isdhexgalka bulshada iyo horumarinta nabadda guud ahaan laguna madadaaliyo dhallinyarada ayaa bisha barakeysan ee ramadaan degmada gurceel waxaa ka jira in lagu qabto tartan u dhexeeya xaafadaha si loo xoojiyo isdhexgalka iyo nabadda bulshada waxa uuna qayb ka qaataa isdhexgalka dhallinyarada oo kaalin weyn ku leh sidii looga shaqayn lahaa horumarinta guud ahaan kaabayaasha muhiimka u ah bulshada